farxadda guulaha laga gaaray howlgalka hillaac ee muddadii koob iyo tobanka bilood ee socday buuraha calmiskaad ee gobolka bari dagaalka lagula jiro cadowga argagixisada daacish ee muddada shan iyo tobanka sano gaaraysa ku dhuumaalaysanayay buuraha calmiskaad wuxuu ahaa mid baaxad weyn iyada oo cadowga argagixisada ay u badnaayeen ajaanib mayal adag oo kor u dhaafaya laba kun cadow argagixisada ay u badnaayeen ajaanib kuna soo dagaalameen waddamo kala duwan ciidamada dowladda puntland oo isugu jira daraawiishta b m b fta booliiska ayaa ku guulaystay in ay burburiyaan dhammaan awoodihii cadowga waxaana halkan maanta kaga dhawaaqaya in dagaalkaas lagu guulaystay lana afjaray marka laga reebo tiro yar oo firxad ah oo ku dhuumaalaysanaya togga baalade iyagoo aan rajaynayo in maalmaha soo socda la soo afjari doono waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan intii gacanta ka geysatay dagaalka gaar ahaan waddamada aan saaxiibka nahay ee maraykanka imaaraadka carabta dowladda etoobiya kenya iyo dowladda ingiriiska dowladda maraykanka iyo imaaraadku waxay ina siiyeen taageero qayb ka ah guulaha ciidankeennu gaareen si gaara ayaan uga mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa ciidamada geesiyaasha ah ee muddada koob iyo tobanka bilood ah buuraha korkooda saarnaa ayna ku dhacaysay dhaxanta qorraxda iyo roobabka korkooda ku da'ayay ilaahay iidankii ilaahay ilaahay intii dhimatay ha u naxariisto inta dhaawacantay ha caafiyo ciidankeennu waxay muujiyeen karti adkaysi geesinimo dheeri ah waana mid guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland ay ku faanayaan waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dadweynaha reer puntland ee gudaha iyo dibaddaba jaaliyaddeennu waxay dagaalka ka qaateen taageero aad u weyn oo dhaqaale iyo tala bixin leh shacabka reer puntland gaar ahaan maamulka degmooyinka iyo gabdhaha ayaa iyagu garab istaagga ciidanka furimaha dagaalka ku jiray